bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعd qala الإmam أbu cabdالرaحman النasائي raximah اllah taعalى kitaab الhiba hibadii ayuu u kitaab yahay hibaة اlmushaaci hibada faafsan almushaac waxaa la yidhaahdaa alshay aladi laysa bimaqsuum shayga aan markaa la qaybinin ayaa la dhahaa wadadaa dhul isla leh maalan iyagu marka hadday doonaan nus iyo nusay u kala leeyihiin laakiin ma qeybsana dhulki dhul isku daran waayo oo mushaac ah shay sidaasoo kaleoo mushaac ah oo aan weli la qaybinin qofku laakiin ou qisdi iyo qeyb uu ku leeyahay qeybtaas marka ma la hibey karaa xanafiyada ayaa diido abu xaniifa jumhuuru ahlilcilmi madaahibta kale iyagu waa ogol yihiin isagana marka musanifkuna taasuu ku socdaa dambe ayb wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu yaziida qaala xadaanaa xadaana bnu abi cadiy qaala xadaanaa xamaad bnu salamata can moxamed bni isxaaqa can camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi qaala kunaa cinda rasuuli llahi sal ll slam nabiga agtiisaan ahayn id atathu waxaa u yimid wafdu hawaasin hawaasin wafdigoodii ayaa u yimid faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa muxamadu inaa anagu aslun ayaan nahay asal iyo wacashiiratun qaraabaan nahay ayb asal carab cashiiro iyo qaraabana waan nahay oo reer hawaasin nebiga waxbay ka nuujiyey xaliimatu sacdiya ayaa qoladaas ka dhalatay waqad nazla binaa waxaana nagu degay min albalaa'i balada xaggeeda maa laa yakfaa waxaan qarsoonaanaynin calayka adig kaa qarsoonaanaynin korkaaga famnun calaynaa korkeenna yacnii galladayso yacnii min allaahi ilaahay xaggiisa calayka famnun calaynaa haa korkeenna ku galladayso mana allaahu calayka ilaahay korkaaga ha galladayste faqaala waxa uu yidhi ikhtaaruu doorta min amwaalikum maalyaalkiina ow min nisaa'ikum ama haweenkiina wa awlaadikum iyo ilmihiina naagaha iyo ilmaha ama maalka mid doorta faqaaluu waxay yidhaahdeen khayartanaa waana door gelisay beyna axsaabinaa wa amwaalinaa sharafkeennii iyo maalyaalkeennii ayaad noo khiyaar gelisay bal nakhtaaruu nisaa'anaa wa abnaa'anaa naagaheena iyo wiilasheenaan dooranaynaa ilmaheena faqaala rasuulu llahi sal ll slam nabigu waxa uu yidhi amaa maa kaana lii waxa ani ii sugnaaday oo aan leeyahay walibanii walibanii cabdilmualib iyo reer bani cabdilmualib waxa ay leeyihiin fa huwa lakum idinkaa iska leh faidaa sallaytu duhra duhurka haddaan tukado faquumuu istaaga faquluu dhaha inaa nastaciinu birasuuli llahi sal ll slam annaga nebiga allaan kaalmo ku dalbaynaa oo isagaan erga yacni u nahay cala almu'miniina aw ilmuslimiina mu'miniinta ama muslimiinta ayaananna kaalmo ugaga dalbaynaa meeshaa marka amaa maa kaana lii walibani cabdilmualib fa huwa lakum waayo maxalu shaahid tarjamada yacnii wuxuu u keenay xadiidku waaba meeshaan waayo naagahaas iyo ilmahaas iyo maalkaas aan weli la qaybinin qeybtii isaga uu ku lahaay rasuulka sal alla ly slam reer bani cabdilmualib qeybtii ay ku lahaayeen ayaa waxay leeyahay ayaa wuxuu leeyahay kaasaan idin siiyey kaasaan idin siiyey buu leeyahay kaasna hadda wax la qeybiyey ma aha oo qismo ay ku dhacday waa mushaac shay mushaaca halkan waay marka meesha maxalu shaahidka ah falamaa sallaw duhra duhurka markay tukadeen qaamuun way istaageen faqaaluu dalika sidaada kaagaas ayay dhaheen faqaala rasuulu llahi sal ll slama nabigu waxauu yidhi kaana lii walibani cabdilmu maa kaana famaa kaana lii walibani cabdilmualib waxaa aniga ii sugnaaday iyo reer bani cabdilmualib u sugnaaday fa huwa lakum idinkaa leh waa idin siinay macnaha faqaala almuhaajiruuna muhaajiriintiina waxay dhaheen wamaa kaana lanaa fa huwa lirasuuli illahi sal ll ly slam meeshaan wixii annaga aan ku lahayn annaguna nebigaa iska leho ka talinayo wa qaalat ilansaaru waxay tihi maa kaana lanaa fa huwa lirasuuli illahi sal ll ly slam ansaartiina ansaartiina marka iyagu sidaasay yidhaahdeen faqaala alaqracu bnu xaabisin alaqracu bnu xaabis waxa uu yidhi amaa ana aniga iyo wa banuu tamiimin iyo reer banuu tamiim falaa maya oo waxaana macnaha ma ka tanaasuleyna wa qaala cuyaynatu bnu xisnin waxa uu yidhi amaa ana aniga iyo wa banuu fazaara falaa anaguna ma ka tanaasuleyna acraab oo waxay ahaayeen marka aada u ad adag wa qaala alcabaasu bnu mirdaas waxa uu yidhi amaa ana anigu iyo wa banuu sulaymin reer banuu sulaym falaa faqaamat banuu sulaym way kaceen faqaaluu waxay yidhaahdeen kadabta been baad sheegtay maa kaana lanaa fahuwa lirasuuli illahi sal ll ly slam annaga wixii aan leenahay rasuulkaa iska leh faqaala rasuul warkaaga kuma jirno qofka marka haddii uu dee wax markaa saasoo kale uu la imaado ninka marka oday dhaqameedka ama waxaa sidaasoo kale ah wax marka nebigu jeclaa inuu diidayaba haddii loo jeedo ka kac waa la dhihi karaa laakiin wixii aan iyadu intaas aan ahayn oo ay dhici karto de masaalixda jiidjiitan iyo ay geli karto wixii sidaas oo kalea waa dhici kartaa marka in laga hakado ama gadaal iyo looga jimbado ayb faqaala rasuulu llahi sala ll slam nabigu waxau yihi yaa ayuha nnaas dadow rudduu calayhim nisaa'ahum wa abnaa'ahum u celiya naagahooda iyo ilmahooda faman tamasaka min hada alfay-i bishayin falahu sittu faraa'ida faman tamasaka qofkii qabsado oo ku dhego min hada alfay-i faygan wax ka mida ama xaggiisa bishay-in shay ugu dhego yacnii ninkii aanna siininoo ku dhego oo isaga qeybtiisii aan yacni aan aan ka tegin falahu sittu faraa'ida lix qadar ayuu leeyahay yacni shaygii laga qaaday qofkii laga qaaday addoonkii isaga laga qaaday hadda oo la xoreeyey lix addoonaa loogu bedelaa min awali shay-in baana looga bedelaa uu ka leeyahay waxa kan ugu horeeyo xaggiisa yufii'uhu llaahu calayhi alla uu soo yacnii uu yacnii fay ahaan uu noo siinayo ayb korkiisa uu kusoo celinayo meeshaan marka masaladan alimaam ibnu lqayim zaadulmacaadka wuxuu leeyahay waxay daliil u tahay fiihi daliilun calaa jawaazi bayci araqiiqi bal ilxayawaani bacdihi bibacdin nasii'atan waxaa laga qaadanaa buu leeyahay xayawaanka in xayawaan xayawaan lagu gedi karo dayn ahaan nasii'atan madal wa mutafaadilan iyo asagoo kala badan waayo hadda wuxuu leeyahay hal addoon meeshii hadda aan ka qaadanay waa dambaa waxaa lagu soo gudaa lix addoon marka tafaadulna waa jiraa nasaa-ana waa jirtaa ayb xadiidkan marka taasuu daliil u yahay sunanka sidoo kale waxaa ku sugan can cabdillahi bni camrin rasuulka sala ll ly slam waxa uu amray an yujahiza cabdullaahi bni camar ayuu amray an yujahiza jeyshan ciidan inuu diyaariyo fanafadat ilibilu geelii marka waa dhammaaday geelii baa martay oo dhammaaday fa amarahu an ya'khuda qalaa'isa sadaqa geela sadaqada kasoo qaad ayuu yidhi ayuu amray inuu kasoo qaado wa kaana ya'khudu albaciira bilbaciirayn hal rati laba ayuu kusoo qaadayay meeshii yacnii zakada hal rati laga qaado labaa marka lagu bedela meeshii hal rati oo zakada laga soo bixiyo labaa lagu bedela ilaa ibili sadaqa xadiidkana wuxuu tilmaamaa marka tafaadul iyo nasaa-a labadaba ibnu cumar xadiid laga wariyey aa jira nabiga sal ll ly slam uu yihi anahu nahaa can bayci alxayawaani bilxayawaani nasii'atan xayawaan in xayawaan lagu gado madal tirmidiyaa wariyey tirmidi waa saxiix yeelay culimada marka way isku khilaafeen axaadiidtan qaar marka waxay yidhaahdeen axaadiidtan kalaa ka xoog badan hore oo kan waa laga xoog badan yahay iyadaasayna marka hormariyeen kuwaas qaarna marka iyada taas marka iyadu waa maslak qaar maslak oo naski ayay marayaan kanaa dambeeyay leeyihiin axaadiidtan hadda ayb dadkuna marka saddex madhabay isugu khilaafeen inay bannaan tahay jawaasuhu mutafaadilan wa mutas wamutasaawiyan nasii'atan yadan wayadan biyadin intaba waana madhabka abuu xaniifa iyo shaafici madhabta labaadna laa yajuusu nasii'atan walaa mutafaadilan nasaa-ana ma banaana mutafaadilna maya tan saddexaadna laba waxaa in la jamciyaa la diidaa nasii'atan waa lagu gedi karaa biduuni tafaadul mutafaadil waa laga dhigi karaa laakiin yadan biyadin uu noqonaa markaas yacnii labadan in la jamciyay diidayan waana madhabka maalig midkaasi ayb marka un axaadiidtu hadda axaadiid badan waa aad bay uga badan tahay kuwa banaynaya badan kuwa kalena war kama marno oo nahyinaya ama diidaya warakiba raaxilatahu gaadiidkiisiibau fuulay warakibahu waa kor annaasu dadkiina way koreen waa ka daba yimaadeen ayb maxay dhahayaan marka dadkii iqsim calaynaa fay-anaa waa dadkii reer baadiyaha ah faygeenna noo qaybi faalja-uuhu ilaa shajaratin say u daba ordaayeen bay waxay u dhibgeliyeen geed fakhatifat ridaa'ahu go-iisii korayd ayaa yacnii baalkii qodaxdii iyo wixii geedka saarnaa ayaa marka maradii ka dafay fakhatifat ridaa'ahu faqaala wuxuu yidhi yaa ayuhannaas dadow rudduu calaya ridaa'ii go-yga ii soo celiya go-yay ka qaateen fawallaahi low ana lakum hadduu idiin sugnaan lahaa shajara tihaamata nacaman yacnii geedka yacni tihaama meesha la yidhaha geedaheeda oo xoolo ah qasamtuhu calaykum marka ana lakum bacdi alxawaashiina ana low ana lii ayay dhigayeen low ana liidaana macnaheedu aada u muuqanaaba haddii low ana lakum la dhahana macnuhu wuxuu noqonayaa haddaad haddaa haddaa heli kartaan waxa ay ka helayaan ada isaga xaggiisa unbay noqonayn markaas qasamtuhu calaykum korkiinaan ku qaybin lahaa uma lam talqownii ma ila kulmaysaan bakiilan anigoo bakiila walaa jabaanan fulay anoo ah walaa kaduuban anoo been badana ama i arkaysaan yani mid been sheegaano ah uma ataa baciiran fa akhada min sanaamihi uma ataa baciiran rati ayuu u yimid faakada wuxuu qaaday min sanaamihi kuruskiisa wuxuu ka qaaday wabaratan tin dhogor yar ou ka qaaday hal tin bayna usbucayni laba farood dhexdoodu uga qaaday uma yaquulu wuxuu dhahayay haa inahu sha'niya laysa lii min alfay-i shay-un fayga waxba kuma lihi walaa haadihi tanoo kale ha kuma lihi xataa middan yarta ah ilaa khumusun ayaan ku leeyahay haniimada khumus unbaan ku leeyahay waalkhumusu marduudun fiikum khumuskana idinka unbaa laidinku soo celinayo masaalixdiinnii iyo hawshiinnii iyo idinkunbuu dib idinkugu soo laabana faqaama ilayhi rajulun yani waxba idinkama kaydsanayo faqaama ilayhi rajulun nin ayaa usoo kacay bikubbatin ayuu ayuu ula soo kacay yacni tin la duuduubay yani dhog tin duuduuban min shacarin oo tin ah yacnii xooga kuus tin ah macnaha fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah akhadtu haadihi middan ayaan qaatay liuslixa bihaa saan ugu hagaajisto bardacata baciirin lii rati ani ii sugnaaday kabaddiisa inaan yacnii kabaddiisa aan ku hagaagsado albardaca albardaca waa la yidhaha birdacana waa la yidhaha haddii marka lahoos dhig haddii la kor dhigo bardaca alxilsu waay alxilsu xilsigana waxaa la yidhaha alaabta guriga ee duugowday dulufka noqotay dhambasha iyo waxyaabaha saas oo kale ayb ee duugowday haddii marka bikasri lbaa'i lmuwaxada laga dhigana waa kisaa-un yulqaa taxta araxli calaa dahri lbaciir kabadda waay marka ayb taasay noqona faqaala wuxuu yidhi amaa maa kaana lii waxaani ii sugnaaday oo aniga aan leeyahay walibani cabdilmualib reer bani cabdilmualib waxay leeyihiin fahuwa laka adaa iska leh yani ani maalkeyga iyo ka reer bani cabdilmualib oon aniga ka talinaayo sidaa doonta ka yeelo qaado adaa iska leh laakiin waxaan kale qhanaa-imta kale o ummadda kale wax ku leedahay iska iska jir faqaala waxa uu yidhi awabalagat haadihi tani ma gaartay buu yidhi marka middaani yacni ma soo gaartay ayb falaa yani awabalagat haadihi yacni middaan hadda waxay noqon kartaa marka warkan aan kuu sheegay maku soo gaari falaa araba lii fiiha wax xaaje iyo dan ah igu yacni kama lihi fanabadaha waa tuuray wa qaala wuxuu yidhi yaa ayuha nnaas dadow addu lkhiyaata walma walmikhyata cirbadda guta alkhiyaat walmikhyat labadaba cirbadaa laga wadaa kilaahumaa waa ismun lilaalati alatii yukhaatu bihaa aalada wax lagu tolaala dhahaa marka cirbad wax la eg guta fa ina alguluula boolida yakuunu calaa ahlihi dadkiisa korkooda wuxuu ku ahaanayaa caaran wa shanaaran ceeb ayuu ku ahaanayaa iyo naar yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ayib meeshaa marka qisadan lafteeda oo hadda reer hawaasin bukhaari saxiixiisa wuxuu usoo daliishaday mas'aladan lafteeda alaa jawaazi calaa jawaazi hibati lmushaac wuxuu yidhi waqad wahaba الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama wa asxaabuhu lihawaasina ayay u hibeeyeen maa hanimuu minhum waxay ka haniimaysteen intaa marku sheegayo tafaquhiisa wuxuu ku daray wahuwa gayru maqsuumin isagoon la qaybinin weli ayay bixiyeen marka wahuwa gayru maqsuumin waa min fiqhi lbukhaari sida uu hadda nasaa-i usoo daliishaday bukhaari baa saas oo kale u daliishaday marka shay dad badan ay wada leeyihiin oo marka yacni dadka aan laakiin aynan kala qaybsanin oo la kala qaybsan karo nin walbaa qadarkiisana dabcan ou yaqaano laakiin aan la kala googoosanin weli qofku waa hibeey karaa maalan dhul weyn oo kaley wada leeyihiin oo bannaan dhulkii lama kala googoosanin weli qaybtii dhulkan aan ku lahay hebelow adaanku siiyey waa dhihi karaa hadhow marka qaybtaas ninkaas ayaa gelaayo oo kaga qayb gelaayo marka la googooynaayo iyo marka la qori tuuranaayo iyo milkigii ninkaasay ku wareegtay waayo macnaha qaala baabu rujuuci lwaalidi waalidka noqoshadiisa fii maa yucdii waladahu waxa uu ilmihiisa siiyo inuu ku noqdo dhexdooda uu ka ceshto waalidku ilmihiisa wuxuu siiyey inuu ka ceshto yacnii hibe ahaan uu u siiyey wadikru ikhtilaafi annaaqiliina lilkhabari fii dalika iyo dadka isku khilaaf yacni naaqiliinta ee xadiidkaas soo guurisay khilaafka ay iskhilaafeen wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu xafsin wahuwa axmed bnu xafs bn cabdillahi bni rashid asulamiyu الnaysaburiyu صaduq qala xadaanii abi abu cmr الnaysaburi qaadiha صaduq qala xadaanii ibrahimu bnu saciid bni abi ibrahimu dhahaa wa ibrahimu bnu طahman alkhuraasaaniy can saciid bni abi carubata can caamirin اlaxwal can camr bni shucaybi can abihi can jadihi qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala ll cl slam laa yarjicu axadun qof ma noqonaayo fii hibatihi hibadiisii ku noqon maayo dhexdeeda ilaa waalidun waalid ma ahane min waladihi uu ka ceshto ilmihiisa waalcaa'idu fii hibatihi hibadiisa midka ku noqonaayana ayb waalcaa'idu fii hibatihi kan hibadiisa ku noqonaayana kalcaa'idi fii qay-ihi matagiisa midka ku noqonayoo kale ayuu la mid yahay ayb meeshaana marka yacnii laba mas'alaba waa ku jirtaayo mas'alada hore oo iyada macnaheedu uu yahay waalidku inuu ilmaha ka cesho karo wixii uu u hibeeyey hibadaas marka haddii dee qof weyn uu yahay oo maalan hiba maqbuuda ay noqoto oo gacanta ku dhigo oo ay wareegto hibadii oo waalidku siiyey ilmihiisii weynaa waxbuu ku gatay maalan daynuu isaga bixiyey waa wareegtay markaa noqod ma gelaysa laakiin marka uu gacanta ku haayo iyo kale ayuu marka ku noqona siyaalo badanaana marka waxyaabaha dadka loo hibeeyo ceshadkooda yacni aan yani hadday hibadii maalan taxawul ou galoo kale waa dhintay isaga waa laga dhaxlay qof kalea dhaxal ku helay waxyaabahaas oo dhan marka male ta labaadna waxay tahay alcaa'idu fii hibatihi kalcaa'idi fii qay-ihi qofka hibadiisa ku noqdo qof matag ku noqday oo kale laba shay baa marka laysku mithaa yacni hadda matag iyo waxaa laysku mihaalay hibadaas qaadashadeeda imataguna wax foolxun waayo oo najaas ah oo dadku aynan yacni aada uga yaqiiqsoonayaan haddii marka lagu mihaalay qof matagiisii dib u cunayoo kale taa waxaa laga qaadanaa marka inay hibada inaan in lagu noqdaa inay xaaraam tahay weliba xadiidka wuxuu leeyahy laysa lanaa mathalu saw annagu maahmaaha xun haddaan muslimiin nahay maahmaaha xun ma lihin marka maahmaahdii haddayba xumaatay waa un waxay la xun tahay marka waa un xaaraantaas maala xanafiyada iyagu waxay yidhaahdaan maya sidaas ma ahanoo eyga iyo matagga marka laysku mihaalay eygu mukallaf ma ahanay dheheen ey maadaama uunan mukallaf ahayn hadda matag ou cunay maxaa maxaa ka soo gaaraya eyga ee qofkaana waxba kama soo gaaraya halkaas iyaga marka laa ahdiyey jumhuuru ahlilcilmi laakiin waxay leeyihiin maya waa xaaraan haddii uunan waalid iyo saas oo kale uunan ahayn wa bihi qaala akbaranaa moxamed bnu lmuhanaa wahuwa abu muusa azamin qaala xadathana bnu abi cadiy can xusaynin waa xuseyn almucalim xuseyn bnu dakwaan can camri bni shucaybi qaala xadaanii aawuusun aawuus bnu kaysaan alyamani an ibni amri can ibni cumara wabni cabaas hadda marka waa wasliyey soo ma aragtid yarfacaani alxadiida ilى اnabiy sal l slama qaala laa yaxilu lirajuli nin uma xalaal aha yucdii cadiyatan siisma siinaayo uma yarjicu fiiha ku noqonayo ila alwaalidu waalidka ma ahna fi ma yucdii waladahu ilmihiisa wuxuu siinaayo wamathalu ladii yucdii cadiyatan midka wax siisma siinayo tusaalihiisa wuxuu yahay uma yarjicu fiiha dabadeed ku noqonayo kamathali lkalbi ey oo kale akala cunay xataa idaa shabica markuu dhargay qaa'a matagay uma caada fii qay-ihi matagiisii dib ugu noqday ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay istidkaarka qaala shaaficiyu low itasala xadiidu taawuus xadiidka taawuus bnu kaysaan haddii uu mawsuul noqdo waa maxay xadiidka marka xadiidka taawuus uu sheegaya laa yaxilu liwaahibin xadiidkaas laqultu bihi wuxuu yihi marka waa dhahayaa hadduu xadiidka taawuus mawsuul noqdo waan dhahayaa ayuu yihi marka xadiidka taawuus waa laysku haystaayo hadda riwaayadan musna yani wuxuu ka dhigay waa mursala ma ahano waa musnada waxaan arki doonaa riwaayaad kale ayaguna oo taa ka duwan markaa wuxuu yidhi shaaficina marka wuxuu ku xiray xadiidkan in xadiidka daawuus mawsuul ou noqdo walam azid waahiban hayrahu waahib aan aabbaha ahaynna ma siyaadinayo markaas aabba keliya unbaa cesho karo waalid cid kale waalid baa ceshan karo wixii waalid ka soo haro inaynan u bannaanaynaan ka qaadan lahay marka walam azid waahiban hayrahu ma aanan ziyaadiyeen ayb wahaba ayb qof markaa yacni cidduu doonaba ha u hibeeyey waalidka un baan ka reebi lahaa buu leeyahay ayb sawa-un marka hibada ha noqoto is mid oo wax laga rabo oo thawaab iyo uu ka rabo oo qofkii markuu wax u hibeeyey abaalgud ou ka sugaayo ama yownan ka sugin sideedaba hibo qofkii hibeeyey ma ku noqon karo hadduuse waalid ahayn macnaha ha noqoto mid oo marka laga isti istithaabo laga rabo iyo mid aan istithaabo laga rabin ha ahaato abuu cumar marka wuxuu yihi ibnu cabdilbar qad wasala xadiidu taawuus xadiidka taawuus waa mawsuul ou noqday waxaa qad wasala xadiida taawuus waxaa wasliyey xuseynun ilmucallim wahuwa hiqat laysa bihi ba'sun tan waay marka waa xadiidkan xusein ayaa wasliyey xadiidka taawuus mar hadduu mawsuul noqdayna waaba sidaas macnahaasuuna faa-iideynaa waalid unbaa laga reebaa wixii waalid ka soo haray hibo kuma noqon karaan marka laa yaxilu maxaa laga qaadanaa meesha marka inaan hibada qof waalid maahan cid kale inaynan ku noqo karin laa yaxilu xalaal ma ahan haddii la yidhi waa xaaraan waay wax kale ma noqonayso hadaayey marka mithaalkii xanafiyadu ay lahaayeen eygu mukallaf ma ahan iyo ay lahaayeen in taxriim loo jeedo kanaaba kutusaayo laa yaxillu damba ayb wbihi qala akhbarana mxamed bn cabdillahi alkhalanjiyu almaqdisiyu qala xadaana abu saciidin wahuwa mawla bani hashim waa cabdiraxmaan bn cabdillahi bni cubayd weeyaan oo laqabuhu jardaqa saduqun rubama akhطأ ayb qala xadaana abu saciidin wahuwa mawla bani haashimi can wuhaybin wuhayb sidaasaa taalo nusaqa qaar wahab ayay qorayaan waana khaطأ tahdiibka iyo wuhayb ibnu khaalidaa ku taalo aطraafkana sidaasaa ku taalo ayb wuxuu leeyahay marka sunanulkubraha iyo tuxfaha iyana iyo nusakha mujtabaha qaarkood wuhayb bitasgiiri baa ku taal sidaas uuna muslim ugu soo arooray xadiidka qaala xadaana bnu طaawuusi can abiihi can ibni cabaasin qaala qaala rasuulu lahi sal l slam alcaa'idu fii hibatihi kalkalbi yaqii'u wayacuudu fii qay'ihi hadda xadiidkan isaga mawsuul waa yahay laakiin qadarka oo waalidka istinihii waalidka maku jira kan kii hore unba wa bihi qaala akhbarana moxamed bnu xaatim qaala xadaana xibaanu qaala akhbarana cabdullahi can ibraahima bni naaficin can ilxasani bni muslim can taawuusin qaala qaala rasuulu llahi sala l slam kan waa maa marka waa mursal markeysa waxa shaafici uu ugu istaagay waxay tahay xadiidka isagoo mursalana waa la wariyey isagoo mawsuula ma uunan arkin marka haddii isagoo mawsuula ou sugnaado qultu bihi buu yihi waana sugnaaday waa kana qaala rasuulu llahi sal l slam laa yaxilu liaxadin qof uma xalaal ah an yahaba hibatan inuu hibeeyo uma yarjica fiiha ou ku noqdo ilaa min waladihi qofka ilmihii ou dhalay inuu ka ceshanayo maahan qaala daawuusun waxa uu yihi kuntu asmacu waxaan ahaa inaan maqlaayo wa ana sagiirun anoo yar caa-idun fii qay-ihi yacnii qofka in lagu dhaleecaynayo laleeyahay mid u noqday matagiisa ku noqday waay falam nadri ma aanan ogeyn anahu daraba lahu maalan in yacnii maahmaah uu u yeelay ma aanan ogeyn caa-idun fii qay-ihi baan maqli jirnay in laakiin maahmaaha laga dhigay ama maahmaah laga yeelay ma aanan ogeyn qaala wuxuu yihi faman facala dalika qofkii kaagaa sameeyo famahaluhu kamahali اlkalbi oo kale waa yaأkulu uma yaqiiu cunaayo matagaayo uma yacuudu fii qay-ihi abu xaniifa isaga mas'aladan marka dadka wuu kala geeyey oo wuxuu kala qaaday alraximu اlmuxaramu ama alraximu اlmaxramu iyo keyrkiis ayuu kala saaray oo wuxuu leeyahay haddii qofka uu u hibeeyo qof maxramkiisa ah ama ninka iyo naagta isqabo ay isu hibeeyaan noqod ma jiro looma noqon karo wixii laakiin qaraabo loo hibeeyo aan maxram ahayn waa laga cesho karaa sa saas ku kala qaad qaadan oo faman wahaba liraximin maxramin aw aw zawjayni aw bayna zawjayni wixii ka dhaco wuxuu leeyahay isaga qultu lahu waxaan dhahayaa qultu waxaan leeyahay lahu an yarjica fii shayin min waa ku noqon karaa ayb qowl cumar buuna deliishado man wahaba hibatan lisilati raximin ow calaa wajhi sadaqati taasuu keenay marka hibadii iyo sadaqadiibuu isku mid ka dhigay xadiidka cumarna zawjeynka iyo labada isqabta iyo kuma jirin ayb marka hadduu qofku u hibeeyo raxim maxram ah ama laba isqabto waa ku noqon karaa waa ka cesho karaa wixii marka keyrkood ah laakiin oo aan keyrkood maxay noqonayaan qaraabo waayo laakiin maxram ma aha oo waa isguursa karaan maalan hadday laba jinsi kale yihiin markaas oo kale marka kuma laabo karo kuwaas kuwan waa ku laaban karaa kuwanna kuma laaban karo tafriiq noocaasuu keenay qowl cumar ayuuna keenay qowlka cumar marka zawjayn iyo waxyaabahaasna kuma jirin sadaqadii calaa wajhi sadaqa iyana waa lagu daray waa ku jiray ayb qaala baabu dikri اlاkhtilaafi likhabri cabdillaahi bni cabaasin fiihi xadiidkii cabdullaahi bni cabaas ee ikhtilaafka ku jiro cadayntiisiibuu u baab yahay wa bihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu khaalidin qaala xadaanaa cumaru can اlwsaaciyi qaala xadaanii mxamed bnu cali bni xusein qaala xadaanii saciid bnu اlmusayab qaala xadaanii cabdullahi bni cabaas qaala qaala rasuulu اlahi sal l slam mahalu اladii yarjicu fii sadaqatihi kan ku noqonaayo kamahali اlkalbi oo kale waa yarjicu fii qay'ihi faya'kulu matagiisuu ku noqonayaa oo a cunaa marka qofkii laakiin sadaqou la baxay sadaqadii waa kusoo noqotay tii ou la baxaa kusoo noqotay laakiin uguma soo noqonin calaa sabiili shiraa beec uguma soo noqonin waxay ugu soo noqotay maalan calaa sabiili lmiiraah dhaxalaa usoo celiyey masalan nin qaraabadiisuu siiyey sadaq ahaanuu u siiyey ninkii maa maalaystay wixiibuu haystay waa ka dhintay dhaxalkiisiibuu asagii waahibka ahaa ama mutasadiqa ahaa ayaa yeeshay waaso waa waa qaado karaa oo markaani sifo kaley ku timid oo tamallug qahri ah oo kale waay midaan macana laakiin maxaa la diidaa adigu tamallug ikhtiyaari ah inaad ku yeelato waxaas mar dambe oo marka ama isii inaad tiraahdood ka qaadato ama inaad tiraha waa kaa gadanani iga gad gadashada maxaa loo diidaa gadashada waxaa loo diidaa maadaama abaal ah ku leedahay ninkaas lacag yarow kaaga gadaan mar ninkaa ninkii ku siiyey waayo awalbe xoogaa isaga roonaa ugu isleey wixiisi iska sii weli marka waxaagii baad joogtaa nin wixiisii qaadanayo unbaad tahay ayb marka tanna marka waa fii gaayati tanfiir ayaa ku jira wa bihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu mansuur qaala xadaanaa cabdusamad qaala xadaanaa xarbun wahuwa bnu shadaadin qaala xadaanii yaxya wahuwa bnu abi kahiirin qaala xadaanii cabdiraxmaan bnu camrin waawsaaci wahuwa alawsaaciyu ana moxameda bna caliy bni xuseyn bni faatimata binti rasuuli llahi sal l slam xadaahu can saciid bn اlmusayb can ibni cabaasin ana nabiya sal l slama qaal mahalu اladii yatasadaqu bالsadaqati uma yarjicu fiiha kamahali اlkalbi qaa'a uma caada fii qay'ihi faakal ayb marka saciid bn اlmusayb can ibni cabaas waaya wbihi qaala akbarana alhaytm bnu marwan bn lhaytm bni cimran huwa abulxakm adimashqiyu maqbulu rawaa lahu الnasaa-iyu qaala xadaanaa mxamed wahuwa bnu bakaar bni bilaali huwa alcaamiliyu saduuq qaala xadaanaa yaxya can اlwsaaciyi ana mxamed bna caliy bni اlxusein xadahu can saciid bn اlmusayb can cabdillahi bni cabaas ana rasuula اlahi sal slama qaal mahalu ladii yarjicu fii sadaqatihi kamahali اlkalbi yaqiyu uma yacuudu fi qay'ihi qaala alawsaaciyu samictuhu yuxadisu caطaءa bna abi rabaaxin bihada اlxadiidi ayb cabdullahi bn aba caطaa isagoo cabdullahi bn cabaas ka sheegaya xadiidka wabihi qaala akhbaranaa moxamed bn اlmuhanى qaala xadaanaa cabdالraxman qaala xadaanaa shucbaةu can qataadata can saciid bn اlmusayb can ibni cabaasi can الnabiy sal l slm qaal alcaa'idu fii hibatihi kalcaa'idi fii qay'ihi ibn cabdilbar wuxuu yihi wamin axsani asaniidihi xadiiu saciid can qataada xadiiu shucbata can qataadata can saciid kan ayaa ugu xoogleh ayb wabihi qaala akhbaranaa abulashcad qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa shucbatu can qataadata can saciid bn اlmusayb can ibni cabaasi radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu lahi sal l slam alcaa'idu fii hibatihi kalcaa'idi fii qay'ih wbihi qaala akbaranaa mxamed bn اlcalaa qaala xadaanaa abu khalid wahuwa sulaymaan bnu xayaan abu khalid اlaxmar can saciid bni abi caruubata can ayuba can cikrimata can ibni cabaas qaala qaala rasuulu lah sal l slam laysa lana mahalu الsaw' alcaa'idu fii hibatihi kalcaa'idi fii qay'ihi wabihi qaala akbaranaa cmr bnu zuraarata qaala xadaanaa ismaaciilu can ayuba can cikrimata can ibni cabaasi qaala qaala rasuulu اlahi sal l slam laysa lana mahalu الsaw' alcaa'idu fii hibatihi kalkalbi yacuudu fii qay'ihi wabihi qaala akhbaranaa mxamed bnu xaatim bni nucaymi wahuwa almisiisiyu hiqat qaala xadaanaa xibaanu qaala akhbaranaa cabdullaahi can khalidi can cikrimata can ibni cabaasin qaala qaala rasuulu lahi sal l slam laysa lana mahalu الsaw' alraajicu fii hibatihi kalkalbi fii qay'ihi eyga markaa yacni matagiisii ku noqonayo oo kale ayuu markaa uu la mid yahay ayb marka ibnu cabaas uun labaa ka warinayso saciid ibnu musayab iyo cikrima alfaadoodana xoogaa waa kala yar duwan yihiin ayb moxamed ibnu cali bn اlxuseinna wuxuu ka warinaa buu yidhi saciid ibn musayib ayb qaala baabu dikri اlاkhtilaafi calىa طaawuusi fi الraajici fii hibatihi khilaafkii sheegidiisiibuu u baab yahay daawuus laysku khilaafay korkiisa fi الraajici fii hibatihi xadiidka mas'aladaa ku saabsan wbihi qaala akhbaranii zakariya bnu yaxya qaala xadaanaa isxaaqu qaala xadaanaa almaqzuumiyu qaala xadaanaa wuhaybun qaala xadaanaa cabdullahi bnu taawuus can abiihi can ibni cabaasin ana rasuula اllahi sal l slama qaala alcaa'idu fii hibatihi kalkalbi yaqii'u huma yacuudu fii qay'ih wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu xarbin qaala xadaanaa abu mucaawiyata can xajaajin can abi zubayr can taawuusin can ibni cabaasin qaala qaala rasuulu lahi sal l slam alcaa'idu fii hibatihi kaalcaa'idi fii qay'ihi labadaan hadda isku mid waana ayb wa bihi qaala akhbaranaa cabduraxmaan bni moxamed bni salaamin qaala xadaanaa isxaaqu اlأsraq qaala xadaanaa bihi xuseyn اlmucalim can camr bni shucaybi can taawuusi can ibni cumara wabni cabaas wajhulkhilaafku marka waa kaas kii hore wuxuu iska ahaa ibnu cabaas keliya qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama laa yaxilu liaxadin an yucdiya alcadiyata fayarjica fiiha ou ku noqdo ila alwaalida fima yucdii waladahu waalidka wuxuu ilmihiisa siinaa maahan wamahalu aladii yucdi alcadiyata fayarjicu fiiha kalkalbi ya'kulu cunaayo eyga cunayo xataa idaa shabica markuu dhargo qaa'a matagaayo uma caada farajaca fii qay'ihi wbihi qaala akhbaranaa cabdulxamiid bni moxamed qaala xadaanaa makhladun qaala xadaanaa bnu jurayj can ilxasani bni muslimi can taawuus ana rasuula اllahi sal l slam kana waa khilaafkan oo waa maxay waa mursal ana rasuula اllahi sal l slama qaala laa yaxilu liaxadin uma xalaal aha yahabu hibatan hibe hibeynaayo uma yacuudu fiiha ku noqonayo ila lwaalida maana qaala taawuusun kuntu asmacu sibyaana ilmaha yaryaraan maqlaayay yaquuluuna iyagoo dhahayo yaa caa'idan fii qay'ihi yani ceebay isaga dhigaayeen marka or midka yani matagiisa ku noqonayo walam ashcur ana rasuula llahi sal l slam daraba dalika maala mana ogeyn in nebigu tusaale ku bixiyey xataa balagnaa ilaa aan gaarnay anahu ataa xataa balaganaa ilaa uuna soo gaaray anahu kana yaqulu mahalu ladii yahabu lhibata uma yacuudu fiiha yani markaa inuuna nebiga ka isaga maba ka maqli karaba ama ibnu cabaas ama ibnu cumar unbaa soo gaarsiinaya wadakara kalimata macnaaha buu sheegay kamahali اlkalbi yaأkulu qay'ahu wabihi qaala akhbaranaa mxamed bnu xaatim bni nucaymin qaala xadaanaa xibaanu qaala akhbaranaa cabdullaahi can xandalata anahu samica taawuusan yaqulu akhbaranaa cabdullaahi ahbaranaa bacdu man adraka الnabiya sal l l slam meeshaana marka mubhamuu ka dhigay marka ibnu cabaas keliya ibnu cumar iyo ibnu cabaas oo wada jiro ee marna iyadooba mursal ah iyadoo mubham haddana saxaabigii oo mubham ah anahu qaala mahalu اladii yahabu fayarjicu fii hibatihi kamahali اlkalbi yaأkulu fayaqii'u huma yaأkulu qay'ahu aakhiru kitaabi اlhiba waxyaabahan marka waxaa laga soo reebaa man kana waalidan qofkii waalid ah saa xadiidku uu tilmaamayo mawhuubulahugana uu waladkiisi uu yahay ko waxaa kaloo laga soo reebaa oo soo noqon karto alhibatu idaa lam tuqbad ninkii oda qofkii qof baa qof wax u hibeeyey qofkii loo hibeeyey qaangaar waayo kama qaadanin gacanta kuma dhigin hibadiisa waa iska haysan karaa dib waa ugu laaba karaa leanna hibadu goormay laazime bacda alqabdi oo hibadu marka bacda alqabdi bay laazim noqotaa marka walhibatu idaa alatii lam tuqbad waa la cesho karaa sababtoo ah hibada qabla alqabdi waa iska wacdi waa ballanqaad un waay bis waa lagu ballan qaaday waxaa in lagu siinaayo laguma siinin weli marka ayb waxaa kaloo walatii raddaha almiiraath dhaxal hadduu soo celiyo waa qa waa qofkeedii hore waahibka kusoo noqon kartaa culimada qaarna waxay geliyeen alhibatu bishardi thawaab alhibatu bishardi thawaab maxaa laga wadaa niyo waxbaan kuu hibeynaa laakiin adna isoo isoo garo yani markaad meeshaas tagto ama aada meeshaas ka timaado ama waxaas aada hesho niyo waa kaas ah waa alhibatu b bishardi yani shaygaanaan ku siinaa laakiin niyo inaa isoo xasuusato shardi taasoo kale marka alhibatu bishardi thawaabaa la yidhaha waa iska cesho karaa qofka waayo mucaawadaa ku jirto mar hadday mucaawado iyo soo gasho marka inay tabarucii yani waa ka baxeen maxdu tabaruc waa ka baxaysaa hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbi